إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu salaad ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabu lxahi cala alkhushuuci fi salaa baabka ka hadlaya in laysku booriyo khushuuca lagu khushuucaya salaada baabkaas ayaan ku dhex jirnay wacan anas ibni malik wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana axadukum qofkiin markuu ku sugan yahay fii salaati salaada dhexdeeda fa innahu qofkaasu yunaajii rabbahu rabbigiisuu la koobayaho lafaqayaa falaa yabsuqanna yuusan candhuufku tufin bayna yadayhi hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yuu ku tufin walaakin can shimaalihi bidixdiisa ha u tufo taxta qadamihi cagta bidixda hoosteedana ha ku tufo muttafaqun calayh wa fii riwaayati waxaa ku sugnaaday ow taxta qadamihi ama cagtiisa hoosteeda ha ku tufo waa riwaayad oo bukhaari usugnaatay xadiidka anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana axadukum qof inin ka mida markuu ku sugan yahay fi salaati salaada fa innahu qofkaasu yunaaji rabbahu rabbigiisuu la koodayaa munaajaadka waxaa la ihahdaa almusaara hadal isku qarsi macnaha qofkan wuxuu la hadlayaa rabbigiis wuxuu isku dulaynayaa rabbigiis wuxuu caabudayaa rabbigiis marka rabbigiisuu qofkaasu la koodayaho uu qaabilsan yahay dikrigiisa ducadiisa tilaawadiisa mar hadduu sidaas yahay falaa yabsuqanna yuu candhuufku tufin bayna yadayhi hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yuusan ku tufin bazaqa yabsuqu a la idhaahdaa haddii la idhahdaa bazaqa oo zaayid ah iyo haddii la idhaahdo basaqa oo saad ah iyo haddii la idhahdo basaqa oo siin ah macnuhu waa isku mid saddexdaasba waa candhuuf tufid saddexdaasba waa candhuuf tufid sida tahdiibu luqaha uu ku yidhi ashari basaqa haddii saad la akriyo haddii zaay la akriyo haddii siin la akriyo saddexdaba macnahoodu wuxuu noqdaa candhuuf tufidda laakiin lafdiga xadiidka hadda waxa weeyaan falaa yabzuqana oo zaay ah yuusan candhuufta ku tufin beryada hortiisa walaa can yamiini midigtana yuu ku tufin midigtana yuusan ku tufin hortiisa yuu ku tufin midigtiisana yuu ku tufin marka midigta weliba sababka loo diidaayo waxaa xadiid saxiixa ku sugan oo bukhaari u wariyey fa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla qofkan rabbigiis a asaga iyo qiblada udhexeeya nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam faina rabbahu baynahu wa bayna alqibla xadiidka waxa weyan cabdullaahi ibni cumarna waxaa ku sugan fa ina allaha qibala wejhidaa sala rabbigiisa wejigiisa ku aadan markuu tukana xadiidkaas lafdigaas weliba aan hadda korka ka akriyayoo ah fa ina allaha baynahu wa bayna qiblatihi rabbigiisa asaga iyo udhexeeya qibladiisa dhammaan dadka diida ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeya waa xadiiskay ku dhegaan nab lafdigaasay ku dhegaan oo ay leeyihiin afar iyo labaatanka saa xadiiska muslimkaa dadka u sheegayda oo dhahaayo ayna allah fi samaa alla halkuu jira samada kana u sheegi maydan bukhaarigana ku yaalla ma u sheegtaan midkan bukhaari oo dhahaya fa ina allaha rabbahu fa ina rabbahu baynahu wa bayna qiblati ma kaasuu sheegtaan kaasaa tusaaya inay ilahay carshiga ka sarreynay leeyihi saasay uleeyihi marka taas waa sida ahlu sunnuhu hore uga jawaabeen waxa weeyaan wax ay usoo kordhinayda ma leh sida shaekhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawaha juska shanaad safxada boqol iyo toddoba uu yidhi ma isdiideyd ilaahay baa carshiga ka sarreeya iyo rabbi waxa weeyaan addoonka iyo qibladu u dhexeeya markuu tukana wax isdiidaya ma leh axaadiista nabi maxamed xaggiisa ka timid ee saxiixa ah iyo qur-aankuna iskama hor yimaadaan wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah makhluuqa ayay ka suurtowdaa inuu kaana sarreeyo adiga qibladana kuu dhexeeyo famaa baalu lkhaaliq ka waran khaaliq say makhluuq uga suurtowdaa waxay uga suurtowdaa haddeer qoraxdu marka halkaas kaa xigto bal fiiri xaggeeda qoraxdu amase xidig hadda dhankan kaa xiga oo isku mid qiblada xaggeeda fiiri xidigaas xaggaasu kaa xiga u fiirso haddaad fiirido adiga qibladu inin dhexeeyla xaggaasu kaa jira haddana waa kaa sarreeya koru jira waa makhluuq oo makhluuqa qoraxda waa sidaas qoraxda dhankeeda ujeeso dhankay kaa xigtaa dhankay rabtaa kaa jeesta waana kaa koraydaa wejigaaga idinku ade dayaxa waa kadalik ma isdiidayaan marka waana makhluuqi ogow khaaliq marka inaad tiraahdo say suurtagal ku tahay waana iga sa kaa sarreeya adiga qibladuun kaa dhexeeya waxa weeyaan waa inaadan fahmin khaaliqiin makhluuqayba ka suurtowdaa makhluuqa ay ka suurtowdaa dayaxa markuu sii dhacay ama qoraxda bal fiiri waana kaa sarreeya xuxsamaduu jira wejigaagana waa ku aadanya soo ma makhluuqay ka suurtowda khaaliqa kama suurtaabi karta bal dhihi karaa ha waxa weeyaan marka waa ka fiirsa la-aane wax iska hor imaanaya lama arko ee waxa weeyaan dhammaan nusuustu sideedaasay xaq u tahay sideedaasay xaq u tahayoo rabbi waa ka sarreeya addoommada kun daliil ka badan aan kusoo aroortay min kitaab wasunna wa ijmaaci salafi saalix waa ka sarreeyaa waana sidaas uu rabulcaalamiin yidhi waxa weeyaan rabbi wuxuu udhexeeyaa adoonka iyo qibladiisa marka waa si saxiixa wey walaakin can shimaalihi bidixdiisa hautus ha u tufur taxta qadamihi riwaayad waxaa ku sugnaatay taxta qadamihi oo bukhaari wariyey taxta qadamihi markaas macnuhu wuxuu noqonaa candhuufta ha ku tufo bidixda oo bidix oo dhan maahane lugtiisa bidixda ah hoosteeda ha ku tufo hal meelaa markaas loo ogolaado oo ah lugtiisa bidixda ah hoosteeda taas waxay marka ku suurtaabi kartaa qofku meeshuu ku tukanaya masjid maaha ee ama gurigiisuu ku tukanayo cara ah ama meel kaloo caraahu iskaga tukanayo waa meel cara ah markaas waxaa suurtagal ku ah inaad haddii candhuuf ama saxaaka ku qabato aad dhankan bidixda ah cagtaada meeshay taallo hoosteeda aad waa inta ciidda saas agta ugu qodo ku tufto saasaa suurtagal kuwa can shimaalihi ha ku tufo taxta qadamihi ha ku tufo waa hal meela la sheegay markaas oo bidixda la sheegaa taxta qadamihi ah mutafaqun caleyh wa fii riwaayati bukhaari riwaayad bukhaari waxaa ku sugnaa ow taxta qadamihi tan riwaayadaana ka caamsantii hore o owdu waa takhyiir waxay noqonaydaa bidix oo dhan cala alilaaq bidix oo dhan a lagu fasax bidix meeshuu raba uga tufo ama se cagta hooseebaa ku tufo labaa markaas loo ogolya meelood laba meeloodaa loo sheegay xadiidkaas waxaa marka laga faa'iidayaa oo uu tusayaa in qofka tukanaya laga nahiyey oy xaaraam tahay inuu candhuuf u tufo dhanka midigta ah iyo inuu candhuuf u tufo hortiisa labadaas hortiisa iyo bidixda waxaan rabaa hortiisa iyo midigtiisa labadaasaa laga nahiyo xaaraam ama masjid ha joog ama banaanka ha joog ama imaam ha noqdo ama ma'muum ha noqdo ama qof munfarid ha noqdo isku mid waa mamnuuc lama ogola waxaa loo ogol yahay laba meelood inuu bidixda iskaga tufo iyo lugta bidixda hoosteeda inuu ku tufo labadaasna waa loo ogol yahay waa u banaanta waa u banaanta marka intaas weeye marka laakiin bidixda laftirkeedu shardiyeeleeda ogow waa goorma waa markii aan qof kaa xigin haddii qof kaa xigo bidixda ma tufi kartid haddii masjid meeshii yahayna bidixda ma tufi kartid marka shardi yeeleeda weliba bidixdaadu waa inay bannaan tahay xadiidka abu daawuud ay ku sugnaado idaa qaama axadukum ila salaa ow ow idaa sallaa axadukum falaa yabsuqana amaamahu walaa can yamiinihi walaakin tilqaaa yasaarihi in kaana faariqan aa ku soo aroortay abu daawuud bidixda ha u tufo hadday bidixdu bannaan tahay ee haddii qof kaa xigo uma tufi kartid uma tufi kartid maxaad samaynay marka midig waaba la diiday hortaadana waaba la diiday bidixdiina qofaa kaa xiga hoostaadana salliyaaba yaallaba candhuufta iyo xaakadiina waa ku qaba markaas alkaal aadi markaas meel aan diintu ka hadlayn lama arko markaasna waxa weeyaan nabigaa sheegay xadiidka abi hurayra ee imaam muslim saxiixiisa ku wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa tanakhaca axadukum qofkiin hadduu xaakoodo falyatanakha can yasaari bidixda ha u xaakoodo taxta qadamihi cagta hoosteeda fain lam yajid hadduusan meel helin falyaqul ha yidhaahdo haakadaa sidaan ha yidhaahdo yidhi kaasaa nabigu ficlan u tus haakada sidaas iyado qaasim oo ruwaadda xadiiskiisa ka mid wuxuu yidhi fatafala fii hawbi maradiisu xandhuuf nabigu ku tufay tuur uma masaxa bacdahu calaa bacdi markaas isku tiray khalaas marka waa sidaas marka mar walba meelaad haysataa adiga mar walba meel ayaad sidaas u haysataa wa canhu can anasina laga wariyey qaala wuxuu yidhi anas kaana qiraamun daah wuxuu ahaa daahaasoo licaaishata caaisha u sugnaaday radia allaahu canhaa satarad miday ku ku asturtay oo ku daahday bihi daahaas jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa faqaala nabiyu nabigaa ku yidhi sala allahu calayh wasalam amiidii cannaa naga soo wareeji amiidii ay aziili suuli wey amiidii cannaa naga wareeji qiraamaki daahaaga haadaa oo kan ah fa innahu shaaniye laa tasaalu ka suuli maydo tasaawiruhu masawiradiisa tacridu lii inay ii bambaxdo fii salaatii salaadayda dhexdeeda inay ii soo muuqato rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiidkaasna wariyey xadiidka anas wuxuu leeyahay kaana qiraamun licaaisha daah ay caaisha laheed radia allaahu canhaa qiraamka waa daah jilicsan oo suuf ka samaysna oo midabyaad leh kaana qiraamun daah oo licaaishata u sugnaatay radia allaahu canhaa satarad bihi waxay ku daahday jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa faqaala nabiyu nabiga yidhi sala allahu calayh wasalam amiidii cannaa qiraamaki naga soo wareeji dahaag guriga dhinaciisa ayay ku daahday markaasaa nabigu sala allahu calayh wasalam salaadu u tukaday meesha salaad ayuu u tukaday marka uu nabigu salaaddii tukaday sala allahu calayh wasalam ayaa waxa weeyaan daaha midabkiisii u arkay marka markaasaa nabigu yidhi amiidii cannaa naga wareeji qiraamaki daahaagi haadaa oo kan ah fa inahu shaniya laa tasaalu ka suuli maydo tasaawiiruhu masawiradiisa tacridu lii inay ii bambaxdo fii salaatii salaadayda dhexdeeda salaadayda dhexdeeda ayay iisoo muuqana midabyaalkaas kala duwan wey tasaawiirta la sheega marka midabyadiisaas iyo xaqiiqtimihiisa kala duwan aa salaada dhexdeeda iisoo muuqana markaasoo iga mashquuline waxa weeyaan salaadaydii ee iga wareeji saas uu nabigu yidhi sala la ala rawahu lbukhaariya wariyey waitafaqaa bukhaariya muslim waxay isku waafaqeen calaa xadiidiha caaisha xadiidkeeda fii qisati ambijaaniyati abijahmin abijahmi saxaabigii la dhihi jiray ambijaaniyadiisii ambijaaniyadu waa maro magaceed wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugnaa fa inahaa maradaanu alahadni waa iga mashquuladay can salaatii salaadayda tanna waxay ahayd nabiga sala allahu calayh wasalam mare ayuu ku tukaday oo midab yale intuu salaada ku jirayuu hal mara marada fiiriya midabyadeedii markuu salaadii ka baxay idhabuu biqamiisatii haadihi maradaydan qaada ilaa abijahmin waa ninkii marka hore usoo hadiyeeyey u geeya abijahmin waatunii biambijaaniyati abijahmin iiga keena maradiisii ambijaaniyada aheyd oon midabyada lahayn tan u geeye midda heblaha iisoo dhiibo waa midaan midabyo iyo qurux aragtimo aan lahayn midaan marka sababtuu ku celiyayuu sheegay fa inahaa midaanu alahadni waa i mashquuliday aanifan mar dhoweed can salaatii salaadayda iga mashquuliday saasuu xadiidkaasuna ahaa haddaba marka axaadiidtaas waxay daliil u tahay qofka tukanaya inay u habboon tahay inuu ka fogaado wax kasta oo salaaddiisa ka mashquulina ha ahaado mara midabyale daahyo qurqurxoon ha ahaato waxa weeyaan waxyaalo kale oo inuu ka fogaado idan marka waxaa la rabaa in laga ilaaliyo meesha aad ku tukaydo ama ha ahaato qolkaaga aad ku tukaydo ama masaajidda muslimiinta ha noqotee in laga ilaaliyo naqshadaha iyo midabyada kala duwan waxa waya masaajidda agarkooda qaybtaas horaa la sharaxaa waana shar maqsadkii dhammaayo beydka alla loo dhisay kasoo horjeedaa meeshaas horay sharaxayaan qurux kaliya dhaldhalaad qaarkood bulkeeti oo muraayada laska arkayo kula jiray qofku xaguba iska daawanaa eber wey qaarna waxbay ku qoraan waa iyadana dhibaato kale xaggay ku qorayeen ayadana waa dhibaato kale marka waa inaan wax lagu qorin meesha lagu tukana ama gurigaaga haata ama masaajidka muslimiinta o dhan ku tukanahaada waa inaan wax lagu qorin waa inaan waxyaala midabyo kala duwan laga dhigin hal midaboo isku egoo ishuba waxay ka raadiday aan la arago in laga dhigo oo aan qurux iyo dhaldhalaal iyo soo jiidasho lahayn sidaasa lagale maxaa yeele maqsadkii salaada khushuuc ahaa iyo qalbiga in lasoo xaadiyey ahaa oo ilaahay la qaabilo midaas ayay waxa weeyaan qofka ka mashquulinaysaa taasay qofka ka mashquulinaysaa marka dhammaan waa in waxaas masaajidda laga suuliyo alxamdulilah hadda masaajidda kuma badna waayihii hore meelahaas lagu qori jiray farar qorow iyo qoraal iyo qur-aan iyo axaadiis iyo waxbaa laga buuxi jiray waxaasoo dhan marka waa qalad wey maqsadkii salaada loogu talagalay inay kasoo horjeedaa waa in laga suuliyaa wakadalika salliyaalka lagu tukanaana waa sidaasoo kale salliyaal qurux badan oo midabyaal kala duwan leh waa inaan laga dhigin salli hal midab iskale khalaas meel dambo ishu ka fiirido male maxay hadda ka fiirina laakiin haddii midabyaal kala duwan iyo qurux hadda hadduu musawira kusii darsado iyo kuwa saliiba ku sawiran yahay iyo yihiinna kaba sii daran kaba sii daran marka waa in laga ilaaliyo imaam maalik wuxuu dhihi jiray akrahu an yuktaba fii qiblati masjidi shay min alqur'aani wataswiid waxaan aad u nacabahay in qiblada masjidka lagu qoro wax ka mida qur'aanka ama dhaldhalaalin ah taas ayaa nacabahay alxawaadis walbidac ay hadalkaas ku sugan yihin ibnu rajab alxambalina imaam axmed waxa weeyaan wuxuu yidhi laga fahmi maayo hadalka imaamu maalik inuu xataa arkayo inuu bannaan yahay in qur-aanka lagu qoro xataa qiblada meel ahayn masaajid ka mid a dhinacyadaas xataa lafteeda qur-aanka laguma qori karo laguma qori karo wa can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam layantahiyanna way ka joogayaan oo ka joogayaan oo ka joogayaan aqwaamun qoomyaal qoomyaalkaasoo yarfacuuna absaarahum indhahooda kor u qaadaya ila samay samada xaggeeda kor ugu qaadaya fi salaati salaada dhexdeedana kor ugu qaadaya o laa tarjicu ilayhim haddii kale usoo laaban mayd rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey wa can jaabir bni samura jaabir ibnu samura ayaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam layantahiyanna way ka joogayaan oo way ka joogayaan oo way ka joogayaan aqwaamun qoomyaal qoomyaalkaasoo yarfacuuna kor u qaadaya absaaram aragyaalkooda ilaa samay samada xaggeeda u kor yeelaya fi salaati salaada dhexdeeda ow laa tarjicu ilayhim haddii kale indhuhu kusoo laabamayaan macnaheeda waxa weeye layakuunanna minhum lintihaa can rafci labsaar aw khatfu labsaari cinda rafci ama inay ka joogaan waa ima indhaha ilahay inuu ka qaado labaday mid noqon rawahu muslim macnaheedana waxa weyn waa nahyi xadiidkuna wuxuu daliilu yaho tusaa inay xaaraan tahay in qofku samada fiiriyo markuu salaada ku jiro ha ahaato markuu taagan yahay ha ahaato markuu ictidaala ha ahaato mar kale ha ahaato maruu ducaysanaa salaada markuu ku jiro waxa weeyaan waa mamnuuc inuu samada fiiriya maxaa yaele nahyiyaa kusoo arooray waciidaa kusoo arooran rabaa waciid waciid waciidkuna wuxuu ka yimaadaa shay muxarama in la sameeyo marka lama ogola lama ogola jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen hadduu fiiriyo salaadu ka buri maydo kama buraydo laakiin shay oo wuxuu ku dhacay oo waxa weya waciid uu ku soo arooray ibnulxasmi aldaahiri asaga wuxuu ku tegay salaadaaba ka burayda hadduu cirka fiiriyo hadduu cirka fiiriyo salaadiisuba waa bure isagu saasuu ku tegay ibnu rajab alxambali wuxuu hi macnaha loo diidayaa waxay tahay oo arrintaas loo kahday khushuucii salaadaa baaba-aya sababtoo ah khushuucu wuxuu ku imaanaa qofku indhihiisa inuu laabo oo uu fiiriyo maxalu sujuuda meeshuu ku sujuudayy waa qof ilaahay hortiisa taagan oo hortiisa laalaadiyo oo ilaahay isku dulleeyo sidaas ayaa laga rabaa taas salaadii weeye ka waran salaada markaysan ahayn oo ducaysayda saas ma iska dhigi kartaa markaad aadan ducaysaydo caadi aadan salaad ku jirin ayana ma la ogol yahay inaad cirka fiirido markaad ducaysaydo waa isku khilaafeen taas culummada qaar waxay yidhahdeen waa bannaanta oo waxayba yidhaahdeen lianna samaa qiblatu ducaa waxa weeye ducada ducada qibladeeduba waa samada yidhahden saas darteed waa banaanta qofku saasuu iska dhigi kara culamo badana saas ku tageen culamana waxay dhahdaan maya ma banaana labadaas qawlaa ku jirta qowl waxay leeyiin waa banaanta maxaa yeele lianna samaa qiblat ducaa kamaa ana alkacbata qiblat salaa ducada qiblo waxa waa agga xaggaad la aade sida salaadaba qiblada loola jeesto sidaasi laakiin qowlka sawaabka wuxuu yahay ducadana inaan cirka loo taagin ee markaad ducaysaydo waxaad u jeesanay qiblada salaada loola jeesto laba qiblana mala muslimiintuye qiblatu ducaa iyo qiblatu salaa waa qibla waaxida waxaana sunnaah markaad ilaahay baryayda inaad qiblada u jeesato sidaasaa sunnaah oo waa isku qiblo salaada iyo ducada waxaana ku tusaya saddex arrimood ko waxa uu yidhi cabdullahi bnu saalix alfawsan lam yaqul bihi axadu min salafi lumma hal qof oo a'imatu salaf a lagama hayo waxa weeyaan qiblat ducaa wa asamaa hadday ahaa laheed xaqna ayagaasa horteen ogaalaha ee ma dhici karo cilmi dhammaan salafulumma wa culamaa'iha ka qarsoomay in khalafku daalacdaan ma dhici karto marka inaysan sawaab ahayn waxaa ku tusaa waaxid salafa inaan laga hayn oo a'imadii salaf ka mida waa qowl tan kale oo kutusayda waxay tahay waxaa sunnada ku sugan oo dhowr xadiisoo kala duwan ku sugan in nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo nabiyaalkii ka horreeyaba markay ducaysanayaan ay u jeesan jireen qiblada xaggeeda ee aysan samada u jeesan jirin imaamulbukhaari baabuuba u qabtayba kitaabu dacwaad baabu ducaai mustaqbila alqibla baabkan wuxuu ka hadlaa marka la ducayso in qiblo loo jeesto baabuuba u qabtayba baab dhan uuba u qabtay markaasuu soo arooriyey xadiidkii cabdullaahi bnu sayd kharaja nabiyu sala allahu alay wasalam ila lmusallaa yastasqii nabigaa musallaha u baxay asagoo roob doonaya fadacaa wastasqaa waa tuugay rabbi waa roob dalbay uma staqbala alqibla kadib qibladu qaabilay wa kadalika xadiidkii nabiyullaahi ibraahim markuu haajire iyo nabi ismaaciil meesha hadda kacbada ay ku taal agteeda dhigay oo uu ka tegey cabaar markuu qarsoomay oo ducaynayey wuxuu usoo jeestay beytka xaggiisa isaga weliba waagaas dhisnayn uu usoo jeestay markaasuu ilaahay u bary ilaahay u baryay marka nabiyaalkii ka horreeyey iyo nabigeena suban laba labadaba sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan marka ilaahay tuugayaan waxay u soo jeesan jireen dhanka qiblada marka adiladaas ayaa tusayda ama gacmaha taagidooda in gacmaha kor loo taago gacmaha waxa loo taaga cirka maaha waa rabbulcaalamiin oo wax looga raba cirka maaha taasna xadiis haabit ay ku suganta in allaha xayiyun rabbi waa mid xishood badan oo macnihiis uu ahaa waxa weeyaan yastaxyii idaa madda alcabdu ilayhi xadiiska macnihiisa waa waxaa ku jiray addoonku markuu gacmihiisa u taago ilayhi alle xaggiisa wuxuu rabbulcaalamiin ka xishoodaa an yaruddahumaa sifraa inuu ku soo celiyo iyagoo bannaan marka ilayhi aa ku jirta markuu qofku addoonku gacmaha u taago ilayhi alle xaggiisa marka gacmaha waxa loo taaganaana waa rabbulcaalamiin laakiin wejiga waxa lala qaabila waa xagga qiblada taasaa lala qaabila qofku marka uu salaada ku jiro waxaa laga rabaa inuu fiiriyo mideeda kale waa mawdici sujuud meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyaa laga rabaa meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyaa laga rabaa imaam hadduu yahay ma'muum hadduu yahay hadduu yahay munfarid sidaasaa laga rabaa mar mar imaamka wuu fiiri karaa laakiin sida badan waa inuu meeshu ku sujuudo fiiriya taasna xadiid haabita tusaya ibnu khusayme iyo xaakim iyo bayhaqi iyo qeybkood bay wariyeen oo oo waxa weeyaan caaisha ay leedahay dakala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam alkacba wamaa khallafa basarahu mawdica sujuudihi xataa kharaja minha markuu kacbada galay nabiga ishiisa kama gabaal marin meeshuu ku sujuudaa ilaa uu ka soo baxay ilaa uu ka soo baxay waxaa laga soo reebayaa markuu ataxiyaadayo markuu ataxiyaadayo fartaas musabixada ah oo uu ilaahay ku kala yeelaayo iyadu fiirina iyadu fiirina marka uu ataxiyaadayo taasna waxa weeyaan waxaa tusaya xadiidka cabdullaahi bni zubayr fii sifati salaati nabiyi waxaa ku jirtay wa kaana laa yujaawisu basarahu ishaaratahu nabiga ishiisa kama gudbayn fartiisa abu daawud iyo nasaa-i axmed ibnu khusayma oo warin xadiis saxiixa wey marka laba meelood uu leeyahay qofku markuu tukaa inta kale wuxuu fiirinaa meeshuu ku sujuuda markuu atixiyaasanayana fartaasuu fiirina fartaas ayuu fiirina marka imaamka mamuumku imaamku waa fiiri kara marka taasna waa qofka meeshuu fiirina iyo meesha ka xaaraamta ah meesha ka xaaraamta ah walahu walimuslim muslim waxaa u sugnaaday can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi samictu rasuulalaahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaale uu leeyahay laa salaata salaadu ma ahaanin bixatrati طacaamin cunta meelay taallo walaa salaata salaaduna ma ahaanin walxaal huwa qofku yudaaficuhu ay soo riixayaan alakhbathaani labadii xunxumaa labadii xunxumaa iyagoo soo riixayaanna salaadu ma jirto labada xunxunna waxaa loola jeedaa alqaa'idu walbowl waa saxrada iyo kaadida sida xadiidka ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey ku sugan xadiidkan caaisho ee imaam muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu leeyahay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam laa salaata wax salaadu ma jirto bixatrati acaamin cunta iyadoo taalla haddii cunto lasoo dhigo qofkuna uu u baahan yahay cuntadaas uusan de uba baahnayn cunayn isaga uma taallo laakiin waa u baahan yahy inuu cunuu rabaa waxa weeyaan salaad ma tukanayo cuntada waa inuu waa inuu cunaa salaad ma tukanayo markaas isagoon cuntada cunayn waa inuu cuntada cunaa uu salaada isagoo qalbigiisu faaruq yahay usoo jeestaa horena waa usoo marnay nafyiga ku soo aroray laa salaata jamaahiiru ahlicilmi waxay idhahdeen waa nafyun lilkamaal salaad kaamila uma sugnaanin waxayna la midtay yidhaahdeen ahlucilmigu wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin markaasaa nabiga markii la weydiiyey yaa waayo wuxuu yidhi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah wallaahuusan muumin ahayn wallaahuusan muumin ahayn wallahusan muumin ahayn yaa waayo markii la yidhi rasuulka allaw qofkaad iimaanka ka nahfiiday saddex mar wuxuu yidhi waa qofkaan dariskiisu aaminka ahayn dhibaatadiisa waa qofka dariskiisu ka baqaya oo aysan ka aamin ahayn dhibaatadiisa qofkaasu muumin maaha saddex gooraa nabigu ka anfiyey ahlusunnana waxay mareen nafyigaas waxaa la anfinaa waxa weeyaan waa iimaankii kaamilka ahaa iyo waajibka ku ahaa oo qofku ku muda lahaa ammaanta iyo raalli ahaanshaha ilaahay ciqaabkana uga badbaadi lahaa iimaankaas ma haysto ee waa gaal loolama jeedo tanna waa la mid marka iyadoon dhaaruga la socon waa la midoo waxaa loola jeedaa salaadii oo kaamilka ayadoo alla raalli uga oha lahaa ma aha ee salaadiisu waa naaqis ee waa buraydaa loolama jeedo loolama jeedo waa buraydaa qaarna waxay loola jeeda waa burayda waa daahiriyada madhabkooda ayaga haddii cunto lasoo dhigo salaadda maba ansaxayday leey waa ina iska cunta marka haddii cunto lasoo dhigo cuntadaa sida sunnadu tahay waa in ayada aada cuntaa xataa haddii salaadii laaqimay xataa haddii imaamkii galay salaadii xataa haddaad qiraa'adii maqlaydo adoo cunaaya hadday kaa tagtana khalaas cudurdaar waa haysataa iska tuko hadhow laakiin caadaha ka dhigan mar kastaba inaad salaada ku aadsato cuntadaada lama ogolo taas lama ogolo laa salaata bixatrati acaam walaa salaata salaaduna ma ahaanin walxaal huwa qofkii yudaafichu ay soo riixriixayaan alahbataani labadii xunxumaa alqaa'id walbowl haddana waxaan kaloo la ogolayn qofku inuu tukado asagoo kaadidii soo riixayda inay ka baxsato uu ka cabsana uu isku celina ama saxarada inay ka baxsato uu ka cabsa uu isku celina iyaduna ay soo riixaydo taas lama ogolo maxaa yeelay salaada waxa weeyaan sifadii ugu qaalisaneeda ilaahay jannada ugu ballan qaada iyo liibaanta qofka laga helo sifadaasay ay suulinayaan qof waxa weeyaan kaadi ama saxra isku celinaya khushuuc iyo qalbi xaadira kama suurtaabo salaadana liibaanteeda mu'miniinta waxaa loogu sheegay in lagu khushuuco qad aflaxa almu'minuun aladiina fii salaatihim khaashicuun marka waa sidaas marka wixii dhammaayoo liibaanta lagu heli lahaa ayaa meesha ka baxaya sidaas darteeda waa inuusan tukan iyadoo marka uu u baahan yahay xamaam ee inta xaajo guto kadib uu tukado qalbigiisa oo daa qalbigiisa oo xaadir ah oo khushuucaya ahlucilmi waxayna yidhahdeen dhammaan waxaa la mid ah wax alla wixii mashquuliya haddee hadda kaadihii saxaraa la sheegaye waxaa la mid ah wax alla wixii sidaasoo kale hadday aaryahaydo oy ka fakanaydo ama kulaylkiiyaa darnaaday de waan soo marnay kulaylku markuu darnaado salaadda in dib loo dhigoo kale oo uusan qofkii khushuuci karin ama qabowgu hadduu darnaado gaajo aad u daran hadday haydo haraad iyo oon daranu hadduu hayo wixii salaada khushuuceeda suulinaya waa inuu shaygaas marka hore iska suuliyo hadduu suuli karo wey hadduu suuli karo wey marka sidaas ayaa sawaabkii ah waxay ahlucilmigu ka hadlaan qofkii haddii waktigii xoogaa dibdhac yahay qofkiina kaadi ama saxar ahayd oo uu xoogaa waktigiina uu gebangeban yahay oo hadduu hadda xamaam aado waktigiiba ka tegayo muxuu samaynaa jamaahiirtu waxay yidhahdeen qofkii waa inuu salaadii tukadaa weliba khaas ahaan haddii aysan gaadhsiinayn xaaladdu xaalad oo uu wuxuu akrinayaba uusan kala fahmi karin haddaysan gaadhsiinayn taa salaaduma kaan sixme haddii ay dhibaatadu la gaarto inuusanba fahmayn wuxuu akraayo markaa salaaduma kaan sixme everwey markaas laazim waa inuu inta xaajo guto tukada laakiin qofkii xoogaha dhibaatana haydo wuxuu akrinayana fahmi karaa laisku haystaa kaas ka war jamaahiir ahlicilmi waxay ihahdeen markaas dib uma dhigi karo mar haddii waktigii gebangabaya bacdu ahlicilmina waxay ihahdeen mayo dib uu iskaga dhigi kara xataa shaaficiyada gobola sidaas ku tegey waxa weeyaan inta xaajo guto isagoo qalbigiisu diyaar yahay ha tukado taas waxaa dareemaydaa salaada khushuuceeda muhiimadda uu leeyahay oo diinta u yeeshaad fahmi marka وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري التثاؤب حلاقة أما همانسك من الشيطان شيطان كحجي سكا هذا فإذا تثاءب أحدكم قفكي مركو حلاقوض أما همانسدو فليكذب هئريو ما صدع أن تؤودو رواه مسلم أولي وتمديون واولي وزاد تمديون قدر في الصلاة في الصلاة قدر يعني ذو حلو لك التثاؤب همانسك أما حلاقة fi salaati salaada dhexdeeda lagu haamaansado saasay tirmidda ugu taallaa min ashaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaado fa idaa tahaa'aba axadukum qofkiin markuu halaaqoodo ama haamaansado falyakdim ha isku celiyo masadaaca intuu awoodo xadiidkana wuxuu tusayaa in waxa weeyaan qofka isagoo salaada ku jira haddii halaaqo qabato ama haamaansi waa qofka afka kala taagaya qofka afka kala taagaya way tahaa'ubku waa inuu isku celiyo afka isku qabtaa nab saddex shayaa laga rabaa qofka hadaad halaaqo isku aragto midda caamada iska daa taas kuma jirto iyadu taasa ku qaldami acuudu bilahi min ashaitan rajim kuma jirto acuudu billahi min ashaitan rajim kuma soo aroori meeshaas ya min ashaydaanidaasay maqleen markaasay ka dhirin dhiriyeen acuudu billahi min ashaitan rajim kuma jirto sunnaana lagaa rabaa meesha ee saddex shayaa lagaa rabaa kow inaad celido ood afka isku celido oodan yeelin waa kow tan labaadna waxa laga rabaa gacanta inaad saarto oo gacanta ugu geydo weliba gacanta bidixdaaha fiican hayla mid halaaqadu shaydaanay ka ahaato gacanta bidixdaha iskale waxyaalaha xunxun marka inaad bidixda ku celido hayla nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa tasaaba axadukum falyumsik biyadihi fiihi qofkiin markuu halaaqoodo gacanta afkaha ku qabto fa ina shaydaana yadkhulu haddii kale shaydaana ka gelayo dalaqle muslim saxiix muslimka ku yaalla xadiiska taasna waa sunada labaad sunada saddexaad waxay tahay inuusan dhawaaqin dad waxaa arkay shaydaanka usiiyo leho markuu alaaqoonayo waa eer wey shaydaankuaada ku qosla markaas ta ku qoslo dalaq ley ta ku qoslo uu dalaq leeya nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam xadiidka abu hurayre ayaa tusaa nabigu wuxuu yihi atahaa'ubu min ashaydaan fa idaa tahaa'aba axadukum falyarudda ha celiyo ma sadaca intuu awoodo فإن أحدكم قفكين إذا قال مركو ها يرهدو إلى نبي ها ضحك الشيطان وشيطان كقسله ساسو إلى نبي صلى الله عليه وسلم مركو ها إن أترى إذا بدروا صدح عاصم مركو لقرب إن أتعيدو إن أتعنت صارتو إن أنا ها بهم مركو صدح عاصم لقرب لكن أعوذ بالله من الشيطان كمكم أجرت حيلا الدين على الربا ماشي سيداس أيها الربا أن أهل علم يقول وحيس ويديان waa la gartay salaada markii lagu jiro waa la gartay salaada markii lagu jiro lama ogola haddaadan salaad ku jirin ka waran haddaadan salaad ku jirin ka waran taasna ahlcilmi badan waxay yidhaahdeen ayadana waa in uusan qofku sidaas yeelo oo uusan halaaqoon sababtoo ah sababtoo ah nabigu wuxuu sheegay shaydaan inuu ka ahday halaaqadu marka shaydaan xaalad ka ahaatay marka salaada lagu jiro ha sii darnaato laakiin mar ay bannaan tahay in xaalad shaydaan lagu sifoobaa ma jirto ma jirto mideeda kale halaaqadu waxay tustaa badanaaba wehsi qofkan jirkiisu inuu cuslaaday oo waxa weeyaan hurdoon yahay oo waxa weeyaan si uu culus yahay tuse oo isagana cagslow yahay marka aad inaad iskaga ilaalido wey marka xataa mar hadan salaad ku jira iska ilaali laakiin marka salaada uu sii daran yahay laakiin maadaama xaala shaydaan lagu tilmaamay mar uu banaanya ma jirto baabulmasaajid masaajidda baabkoodii haadaa maxaluhu masaajid waa jamcu masjid waa mafcil bikasri اlcayn ismu lmakaani sujuud marka la yidhaha masjadna waa la yidhaahdaa waa ismu masder markaas baabu lmasaajid masjid waxaa la yidhaahdaa sharci ahaan meel kastoo dhulka ka mid ah fuqahadu masjid waxay ku qeexaan buqcatun min alardi taxararat can اtamalluki shaqsiyi wa khusisat lisalaati wاlcibaada meel ka xorowday milki shaksi oo loo gaar yeelay salaada iyo cibaadada masjidkaasaa la yidhahdaa dii boos dhulkiisa qofkaanu ka mida uu yidhaahdo waa waqfay waxaana u waqfay in lagu tukado saacaddaas laga bilaabo meeshaas waa masjid qof gadi karaa ma jiro hadha waa ka laabtayo waxaan is waxa u qayr badan inaad ka dhigto dugsi yaa ku yidhi ka laaban kartaa maadaama iskale haad ka laabeen khalaas markaa tihi waa waqfayu milkigaaga ka wareegi dib dambe umana gadi kartid qof ma sii kartid wax kale kuma bedeli kartid masale waxaa jirta ay waxa weeyaan ahlucilmigu ka hadlaan oo ah haddii la waayo meeshii maqsadkii aad uwaday u waqaftay hadduu fuli diido oo maalan masjid aad uwaqafto hal qofuu ku tukanyaa laga waayo meesha ma banaanta in la bedelo ama guri martidu seexata laga dhigo ama dugsi qur-aan laga dhigo ma banaanta agarka ahlucilmigu waa diida ma banaana ay leeyihin hal xadiid saxiixay ku cadday horta inaan law la gedi karin soo ma jeedin ma banaana ma garat laakiin ahlucilmiga gabala waxay leeyihin haddii maslaxadii loo waqfay aan rajo laga qabin dib dambe inay meeshaas uga noolaato ee la dayici maayo hantida in la dayic sharci uma ogolee sidii kaleeto sadaqadii ajarka uga soco karaa loo bedela shekh islam ibn taymiya saasuu yidhaha laakiin ayadoo meeshaanu masjidnimo dadki ugu diyaar yahay waxaan gartay inaan booskan baneeyo xooga meeshaan wadda iiga soo aadee xaggan ka dhisaa taas waa iska waxa weeyaan hawo wey diin salkuma le taas meel aad waqaftay dib uma gedi karti haddaad dugsi ku waqafto masaajid kama dhigi kartid ogow ma laga dhigi karo qofaa dugsi u waqfaday waxaanu waqfay dugsi dugsi masjida ka fiican masjida laga dhigo ma dhigi karti khalaas dugsiga iskale shayga haddii dariiqo loo waqfo sidaasuu ku socona khalaas wax lagama bedelo adiga milkigaagi waaba ka wareegay mogta hadda ma ku tasarufi milkigaagi waaba ka baxayba intaad milkiga leedahay ka fiirso meeshaad ku baxayda waxaan laakiin mar hadduu milkigaaga ka baxay khalaas wey waana masjid markaas kadib waana masjid wey marka masjid waa noocaas meer haddii meesha salaad loo waqfo waa masjid xataa ahlucilmiga waxay yidhahdeen meesha musallaha oo ciidda keliya lagu tukado waa masjid waatan dumarka xaydka qaba nabigu yidhi ha ka fogaadeen waa masjid marka masaajidu waa dhulka ilaahay meesha ilaah ugu jecelyahay axabu lbilaadi ila allahi masaajiduha magaalooyinka meesha alla ugu jeceliya waa masaajida wa abqadu lbilaadi ila llaahi aswaaquhaa magaalooyinka meelaha alla ugu necab yahana waa suuqyaalka waa xadiiska saxiixa ee muslim ilaahay adduunka korkiisa meel ku taalla wuxuu u necab yahay suuqyaalka magaalooyinka meesha ugu jecel yahana waa masaajida taas macnaheeda marka inaad xoogaa masaajida badsato suuqana iska yaraydo oo mar un dantaada muhiimka maahane waxa weeyaan inaad dadaasho sababtoo ah masaajido meesha ilaahay lagu xuso aswaaqduna badanaa meesha wax lagu khiyaano waa meesha wax lagu lagu kale khiyaano waa meel oo buuq badan oo meel la isku dhibo waxa weeyaan aad ayaa macaasida ugu badantahay suuqyaalka aaday ugu badantahay suuqyaalka can caaishata radia allahu canha qaalat amara rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu calayhi wasalama bibinaai lmasaajidi masaajida in la dhiso fi duuri xaafadaha laga dhiso fi duuri xaafadaha in laga dhisu nabigu amray wa an tunadafa in la nadiifiyana nabiga amray wa tudayaba in la carfiyana nabiga amray rawaahu axmed ayaa wari wa abu daawuuda watirmidiy wa saxaxa tirmidi wuxuu saxiix yeelay irsaalahu xadiisku inuu mursal yahay xadiidka aimo badana saxiixiyaan ka mid yahay sheekh naasirdiin albani raximah llahu tacaala xadiidkan rasuulka suban sala allahu calay wasalam wuxuu amray bibinaai lmasaajid in masaajida la dhiso fi duuri xaafadaha laga dhiso fi duuri ruwaadda xadiidka mid ka mid ah fasiray waa sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi fi duuri waxaa loola jeedaa bilqabaa'ili qabaa'ilku meelahay degan yihin in laga dhiso masaajida meel aan wax ku tukaayen la erag oo cidlaa in qandaraas lagu cuno sharcigu ma ogolo oo masjid laga taago aan wax ku tukaayen la erag waxaa la rabaa meelaha la degan yahay ee qabaa'ilka iyo xaafaduhu ay degan yihiin meeshaas in laga dhiso fi duuri saasaa loola jeedaa si sidaas ayaa loola jeedaa ilaa waxa weeyaan xaafadihii oo magaalada madiina qabaa'ilaa loo wada nisbayn jiray badanaaba qabaa'il ayaa loo nisbayn jiray daaru bani saacida daaru bani najaar aa la dhihi jiray marka daar daar daar waxaa loola jeedaa macnaha xaafadda qabiilkaas degaan xoogaa qabiil qabiilay u kala degi jireen carabtu marka nabiga amray marka kow taas waxaa laga qaadanaa in masaajida laga dhiso xaafadaha la degan yahay si xaafadaasu ay shanta salaadood iskugu yimaadaan waxa weyan oo ilaahay cibaadadiisa u ogaan oo haddana meeshaas ay isku bartaan oo ay kayrka isku kaalmaystaan oo jaahilka lagu baro diinta oo waxa weeyaan wixii dhibaho ka yimaada ay iskaga wada dafciyaan oo wanaagga iyo kayrkana ay isku kaashadaan marka taas waa muhiim wa an tunadafa nabigu wuxuu kaloo amray in la nadiifiyo masaajidda masaajidda waa in la nadiifiyo oo laga nadiifiyo dhammaan wixii qurun ah ha ahaadeen wasaq qashinka dhammaan ha laga nadiifiya nabigaa amray di nabigu amray marka waa in laga ilaaliyaa masaajida qashinka oo waxaa jira mid qof walba bal adiga naftaada waa maxay inaad ka ilaalida lagaa rabo bal kabahaaga wasaqdooda ka ilaali waxa wey dafdafdafdaf ha iskala soo gelin intaadan masjidka soo gelin beydka allaad u socotaahe kabahaaga ka jaf wasaqda oo barka ugu horeyda bal adigu ha soo gelin kadibna midkaad wasaqda taalla in laga suuliyaa la rabaa wasaqda taalla in laga suuliyo aa la rabaa ciidda iyo gogosha iyo derbida dhammaan waa in laga ilaaliyaa in aan candhuufta lagu tufin dad badana candhuufaa markay tufaayo masaajidka derbigiisa ay ku dhegtaa taasoo kale nabigu aad uga carooday salawaat ullahi wasalaamu calayh waa arrin khatar ah masaajidka inaad candhuuftaada ku dhajido iyo xaakadaada iyo wasaqdaada cidiyaha waa inaan lagu jarin masaajida waxa weeyaan shaarubka waa inaan lagu jarin timaha waa inaan layskaga rifin waxaasoo dhan waa in laga ilaaliya qaar kaleeto waxa weeyaan waa ku cadaydaan marka markuu cadayanayo tuuf tuuf uu ku leeyahy markaad masaajidka xakeeda cadaygiisi afkiisa kasoo biday oo kuda waxaasoo dhan waa inaad ka ilaalida masaajidka cadayo laakiin un wax wasaqaysan beytka ilaahay ku dhici aad ay arrintaas ugu badanta masaajidka markastoo gogosha fiirido waa un ku arkeen cadaygaas cadcadoo lagu tufay oo qof afkiisa kasoo dhacay marka masaajida waa in la nadiifiyo wuxuu kaloo nabigu amray waa tudayaba in la carfiyo masaajida in la carfiyaa la rabaa meel carfayda laga dhigo masaajida agarkooda waxa weeyaan waa uraaya waa urayaan wax oo iska xil saara male marka waa urayaan markaasaadan sujuudda ma awoodi inaad ku sujuuddo dadka gabal weliba waa xanuunsan yihiinoo sambooray ka qaadayaan marka waxaad arkayda qaar badan xataa mara sito jeebka ku sito masaajidkaas urkiisa inuu iskaga ilaaliyo ta dhulka dhiguu ku sujuuday dexuu sameeya inuu tukadana waa rabila masjidkiina waa halaysanyi ka waran guryaheenana waa nadiif taas marka waa musiibo soo maaha qoom inkaaru ku dhacday so uma eka marka taasu waa arrin khatara masaajidda waa in la carfiyo oo qofku uu ku raaxaysto markuu sujuudo isagoo ku raaxaysaayo naftiisu aysan dhibsaynoo ku mashquulayo ducadii iyo ilaahay tadaruciisa inuu ku sujuudaa la rabaa oon dhibaato kale haysan ilaa dhibaato hadirta anaga soo marnay wax alla wixii qofka mashquulina waa in laga ilaaliyo urkuna midka ugu daran meeluu le isleeyahay samboorad ka qaadayda waa khatar wey marka waa in la carfiyo oo waxa weeyaan wax carfaaya lagu shido oo lagu firdhiyo oo maasha allah gogosha nadiif cunta laga dhigo wax carfaayana lagu firdhiyo miski iyo wax fiican lagu sio masaajid carfayda laga dhigo masaajid rawaahu axmed ayaa wariyey wa abu daawuuda wa tirmidi wa saxaxa irsaalahu tirmidi ayaa saxiix yeelay inuu mursal yahay marka masaajida waa in sidaas la yeelo sidaas weeye وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال قاaلa رsuل اللhi رasuulka aلا yihi sلى الله عليه وسلم qاaتل الله اليهوud يhوud allaha lacnado اتkhذوu qbور أنbiyaaئiهiم nebiyaalkooda qabriyaalkoodii waxay ka dhigteen masaajida meelo lagu tukado متفq عaليهi وزاada mسلma wuxuu ku daray والنasرا kirishtankana allaha lacnado iyaguna sidaasoo kale yeeleen wlahmaa bخaarي msلم waxa usugnaaday min xadيiثi caaشhaةa رaضي الله عنها nabigu wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yahuudda iyo nasaarada weliba xadiidkan nasaaradu ka hadlaayey kaanuu waxay ahaayeen nasaaradu ka hadlaayee idaa maata markuu dhinto fiihim ayaga dhexdooda alrajulu saalixu qof wanaagsan banow way ka dhisaan calaa qabrii qabrigiisa masjidan masjid wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugnaa ulaa'ika dadka masaajida ka dhisa qubuuraha korkooda shiraaru khalqi makhluuqa ilahay waa kuwa ugu shar badan makhluuqa ilaahay kuwaas weeye kuwa ugu sharta badan bukhaariiyo muslimaana xadiidkaas wariyey xadiidka hore abu hurayra radia allahu tacaala canhu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qaatala allahu lyahuud qaatala maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa lacana allahu lyahuuda ilaahay yahuud lacnada ku rido naxariistan allah ka fogey saasaa loola jeedaa waxaana kutusaa lafdiga muslimayba ku sugnaatay lafdiga muslim wuxuuba ku soo arooray lacana allahu lyahuud marka qaata allahu yahuuda lafdiga muslimkayba ku sugnaatay lacana allahu lyahuud wanasaara ittakaduu qubuura ambiyaaihim masaajida sidaas weeyaan marka fiiri nabigu waa lacnada lacnadu waa calaamadaha tusa dembigaas inuu yahay kabiira min kabaa'ir dunuub dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid ah calaamadaha tusa lagu garto weeye shayga nabigu qofka sameeyo uu lacnado waa calaamad tusayda dembigaas inuu kabiira yahay sababta loo lacnaday maxay noqotay marka dembiga ay lacnadan ku muteen waa maxay waa inay masaajida ka dhisaan qubuuraha korkooda qubuurihii in masaajid laga dhigo qabri masjid laga dhigana laba macnaa loola jeedaa in lagaba dul dhiso masaajid sida qubuurahan xamar weyne soola jeed masaajida xamar weyne mogta dhexbartanka inuu kaga yaalo qaar badan dhexbartanka qaar uga yaalo marka oo kale saasay ahayd baraawe saas oo kale yurku sidoo kale masaajidii hore o dhan saasay u badnaayeen waaba masjid masaajidii hore oo xamar ah oon qabri lahayn waa yara ee qaarna dhexbartankuu kaga yaalla ama mixraabka agtiisa qaarna xoogaa gees qol yaroo ku dhegan aa laga dhigi jira ee masjid aan qabriba lahayn oo masaajid caadiga ama badnaynba kuwii hore u asalka ahaa soo ma jeedid qaaray halkaas uga taallaa ka warran oo safafna ka horeeyaan safafna ka dambeeyan xamarweynan saasuu ahaa mid ka mid a marka dembiga ay lacna qabayaalka ku noqdeen yahuud iyo nasaara waa dembigaas dembigaas wey riwaayadda muslim waxay ku dartay waa nasaara nasaaradana allah lacnado yahuud iyo nasaaro labadaba allah lacnado laakiin meeshaas waxaa ka imaanaya ishkaal jawaab u baahan oo maxuu yahay haddee nasaarada ayaga nabi kamaba dhimana mogta yahuud waxaa la idhahdaa dadka sheegta diintii nabi muuse u nisbo sheegta nabigii ay marka u nisbo sheegaan waaba dhinto waa nabi muuse laakiin nasaaro nabiga ay u nisbo sheegaan ma dhiman waa nabi ciise samadu jira marka see loo leeyahay qubuuru ambiyaahi see loo leeyahy way ka jawaabeen ahlucilmigu shubhadaas waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa marka nabiyaalka iyo wa kibaara atbaacihim iyo dadkii waaweynaaha nabiyaalka raacay oo culummada ah marka nabiyaalkiyaa la yska sheegay waxaana ku tusaya riwaayada dambe lafdiga damboo ah waxaa ku tusaya kaanuu yatakhiduuna qubuura ambiyaa'ihim wa saalixiin nabiyaalkooda iyo saalixiintooda marka saalixiintana way ka sameeyen yahuud iyo nasaara nabiyaalkana yahuudda nabiga ay u nisbo sheeganayn waa dhinto waa nabi muuse waa nabi muuse masjidka dhigashadana waa laba macno in laga dul dhiso ko macnaha labaadna waa maxay in salaada loola qasto yaanba wax laga dul dhisin hadba salaada la yhahdo qabrigaasan kusoo tukaa so salaada soo masjid kale lama aado salaada oo maxaana tusaya meesha lagu tukado in masjid la yidhaahdo horey soo nagu usoo marnay jucilat liya alardu masjidan wa tahuura meel lagu tukado masjidan maxaa loola jeeda meel lagu tukado sharcan marka meeshii lagu tukadaa laha masaajid meel kastoo dhulka ka mid a waa masjid marka meeshii salaada lala aado waa masjid yaanba waxba laga dhisin haddii laga dhisana waa masjid marka labada macnaba waxay ku noqonee in laga dhigtay masjid marka qofka qabuuraha la aada salaadana waa masjiduu ka dhigtay kii ka dul dhisaana masjiduu ka dhigtay taas waa xadiidka hore abu hurayra bukhaari muslim min xadiidi caaisha xadiidkana wuxuu ahaa sidaan umu salama ayaa rasuulka waxay u sheegtay kaniisad ay ku soo aragtay biardi lxabasha kaniisad ay ku soo aragtay ardulxabasha oo la dhihi jiray magaceeda maariya markay u sheegtay waxay tihi waxaan ku soo argtay kaniisadaas dhexdeeda masawiro markaasaa nabigu warbixin ka siiyey warbixinaa nabigu ka siiyey sala allahu alay slam wuxuu yidhi ulaaika kuwaasaad soo aragteen waa nasaaradii ila xabasho nasaaraa joogtay idaa maata fiihim fiihim alcabdu saalix hadduu ka dhinto qof wanaagsan aw irajulu saalix ama nin wanaagsan banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisa waxay ka dhisaan masjid hadda u fiirsada dhammaan qubuurahan masaajidda laga dul dhisay ama ha ahdeen marka ama baraawe ama yurkuud ama xamar weyne waa dadka dadku ay u yaqaaneen weliga ilaahay weliga ee qof caadi hataa lagama dul dhiso weyn isaga uxran ha ahada ilaahay ay u taallaa wuxuu yahay weli ilahay inuu yahin kale laakiin dadku waa qof ay u yaqaaneen weli allo weli oo karaamaysan kaas wey weli midka laga dul dhisa sow markaas kuuma caddan latattabicunna sanana man kaana qablakum xadwa alqudati bilquda xataa low dakaluu juxra dabin la dakaltumuuh siduu nabigu yidhi sala allahu alay slam wallaahi waxaad raaci doontaan waxa weeyaan ummadihii idinka horreeyay yahuud iyo nasaara wadadoodii aad raacaydaan sida maaragtay leebka labadiisa baal iskugu aadayiin saasaad u raacaydaan xataa hadday god adaysa galaan waa la gelaydaan marka waa nafsu dariiqa u fiirsada nafsu dariiqa wey muxuu nabigu daba dhigay markaa sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi marka qof saalixa ka dhintay masjid ka dhisaan wa sawaruu fiihi tilka suwar masawiradaasna waa soo suraan markaasuu nabigu yidhi ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allah ilaahay agtiisa makhluuqoo dhan dadkaasa u shar badan dadka masaajida ka duldhisa qubuuraha makhluuq alloo dhan isku dar kuwaasa u shar badan maxaa yeelay waddadii shirkigay ka shaqaynayaan waddadii dadku ku fidnoobi lahaa oo ilaahay qayrkiis loo caabudi lahaa taasay ka shaqaynayaan marka makhluuqa alloo dhan kuwaasa u shar badan dib lagu weydiiyo lagu yidhaahdo man sharu lkhalqi waa inaad ka jawaabi kartaa bicilmin wa sunna waa inaad ku jawaabtaa yaa waaye aladiina yabnuuna masaajid cala alqubuur waa kuwaas weeye shiraaru lkhalq welidaas saas daraaddeed nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam bal fiiriya siduu u dadaalayo ummaddaas in shirki laga badbaadiyo ummaddaas in fidno laga badbaadiyo nabiga sidaas uga digi jiray mar walba qubuura hayaan masaajid laga dhigin qabri iyo masjid ha la kala fogeeyo lacnadu ha ku dhacdo dadka masaajidda wax weyn ka dhisa qubuuraha saas u dhihi jiray sala allahu calay wasalam markii dambe xadiidka jundub ibnu cabdilaahi ee uu wariyey imaam muslim saxiixiisa shan maalmood markay ka xigtay geeridiisi oo shan maalmood ay ajashiisii ka dhiman tahay uu nabigu yidhi alaa wa ina man kaana qablakum kaanuu yattakiduuna qubuura ambiyaaihim wa saalixi masaajida alaa baraaruga hurdada ka kaca dadkii idinka horreeyey qubuurada nebiyaalkooda iyo saalixiintooda masaajid ay ka dhigan jireen alaa falaa tattakiduu lqubuura masaajid war ha ka dhiganina idinka ma ujeedaan sababkii uu nabigu noogu sheegayo maxay aheed sidaasay yeeli jireen maxaa na kuu sheega yahuudi nasaaro sidii ha yeelinina wey nabigu waaba caddeeyey ilaa dada intaas fahmi karina jireen yahuud maclada ku dhacdo maxaa yeelay nabiyaalkooda qubuurahooda masaajid ka dhiga jireen qofka caqligale waa fahma in macnaheedu yahay war sidoo kale ha yeeli laakiin maba ugu simin nabigu ee wuxuu yidhi alaa falaa tabtakidu qubuura masaajida war idinku qubuuraha masaajid haka dhiganina ha ka dhiganina inii anhaakum can dalika war anigu idinka reeba war fiiriya hadalkaas u cadli nabi maxamed aa yidhi inii anhaakum can dalika anugu idinka reeba sax muslimkay ku taala shan maalmooda ajashiisa ka dhimaneed markuu hadalkaas nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam uguma simin ee waxa weeyaan naftu markay ka dhacayday waxay tiri caaishu oo sakaraatu mawdkii haddana uu qabtay markii naftu ka dhexayday nabiga sala allahu calayh wasalam marka maruu uu saaranayo weji markuu marada ku caburo haddii nafti ila qofay ka baxayda weeye uu marada iska wareejinaa markaasuu leeyahay lacnatullaahi cala alyahuudi waanasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim masaajida firi wa hadda naftunay ka dhacday awal hore uu sheegi jiray haddana shan maalmood ajashiisii ka dhiman uu sheegay haddana naftu markay saacadahay ka baxay buu ku celiy maxay tihi caaisho yuxadiru mima sanacuu wuxuu nabigu intaas u yeelaya wuxuu ka digaya wax ay sameeyeen bilaahi calaykum ka warrama waddadiina maanta waa la maray intaas nabigu wuxuu juhdi ka maray a maanta waddadii la maray ka warrama bal hal maado qof walbow u fiirso qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilaahi matnaa wa furaada uma tatafakkaruu hal midaan idinku waaninay waxay tahay bal qof walba adoo kaligaa a meel fadhiisay faker nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu caadi ahaa wuu ka digayey waana lacnadayay dadka qabuuraha masaajida ka dhisa oo fitnadaas ummadda ugu yeerayay markuu dhima rabay agteeda shan maalmood geeridiis markay ka dhimantaana waa ka digay isagoo lacnadaya dadka sameeya oo le waa idinkaga digaya haddana sakaraatulmowdkoo saaran nafta laga siibayuu ka digay laba qof yaa dariiqadii nabiga ku socda bal qof walbow kaligaa arintaas maskaxdaada ku dhalaali qof kale war qubuuraha yaa masaajid laga dhigano lagu tuka ya iyo qofka ka dhigaya ee ka dul dhisaya ee difaacaya een weligiis la arag asagoo le war qubuuraha yaan lagu fidnoobi war qubuuraha masaajida hala kala celi weligiis qofkan la arag labadaas qof isku wado kuma socdaan wax xaqiiqo bal qof walba uu ka fadiyaa dariiqii nabiga ku socda sala allahu calay wasalam bal dariiqii nebi moxamed labadaas qof yaa u dhow weligin bilaahi calaykum miyaad aragteen dadkaas qubuuraha hala tuuga leh maalin ayagoo le war qubuuraha ayaan lagu fidnoobi war masaajida qubuuraha hala kala ilaaliyo miyaad aragteen weligiin iska daa idinku dhallinyarada bal weydiiya sideetan jiryada odayaasha ah sideetan jiryada weydiiya waxaad tidhahdaan weligiin yaa soo taagnaa dadkaas qubuuraha tuuga nin ka mid a culummadii minhaajka akriyda ha ahaado kuwii kaloo tafsiirka akriya ha hal nin oo yidhahda war qubuuraha yaan la tuuga war masaajid yaan laga dhisi war masaajid yaan laga dhisi war nabiga lacnaday dadka masaajid ka dhiga weligiin ila axaadiisu sidaasay u tiilay axaadiisaan waa tiili soo ma jeeda haddaba haddaadan weligaa arag oysan dhicin nebi maxamedna sidaas uu ugu dadaalay qofkaas iyo nebi maxamed ma isku dariiqay ku socdaan qof walba maskaxdaada ka shaqaysi inta goor goortoon afka ku qallanin wa an abi hurayrata radia allaahu canh qaala abu hurayra wuxuu yidhi bacaa nebiyu nabigaa soo diray sala allahu calayh wasalam khaylan fardo fardaa nabigu diray oo ciidan wey ciidanaa nabigu diray bacaa nebiyu nabigaa diray sala allahu calay wasalam khaylan fardo fa jaa-ad waxay la timid fardihi birajuli nin farabatuuhu ninkii waxay ku xidheen bisaariyatin tiir tiirkaasoo min sawaariilmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid a alxadiidu xadiidka dhammaystir muttafaqun calayh xadiidka abu hurayra wuxuu leeyahay nabigaa diray sala allahu calay wasalam fardo macnaha ciidanaa nabigu diray fa jaa-ad birajulin ciidankii nin gaal ahay keeneen waa humaamat ibnu ahaal humaamo weeye humaamat ibnu ahaal weeye ninkaasay keeneen oo yamaamo madaxda ka ahaa markay keeneen tiir masjidkay ku xidheen waxaan hadda nin madax oo gaal ah ogow nin madax oo weliba gaala wey masaajidka tiirkiisay kusoo xirteen nabigu waa arkay saddex maalmood u imaanayay maa cindaka yaa humaama waa soo marray soo ma haye humaama xaabaydaa markaasuu leeya in taqtul taqtul daa dami daadi disho nin dakana qaba oo la dila ayaa disho amase nin waxa weyn loo aari doonaa disho haddaad igalladaysana nin abaal guda karaad sii dayn haddaad maal doonaysana sheego anaa ku siinaya waxaad rabteen kaasuu ka tagaa nabigu sala allah alay slam maalinka dan u yimaadaa markaasuu yidhaha ma cindaka yaa tumaama maxaad haydaa kaasuu yidhaha intiian hayaa daad i disho nin loo aari doonaan ah ee dhiiggay hudur noqoma doono daad i daydana nin abaal guda kalaad sii dayn daad maal rabtana sheego waa isfuranayaa saddex maalmood markuu nabigu saas iskaga soo horjeedeen wax isbedelan aan leera salaadii lagu tukaa masaajidka u maqla asagu wax meeshaba loogu soo xiray qur-aankan inuu maqlo wey muslimiinta uu arka dhaqankooda bis uu nabigu yidhi waan iska sii daaya tanaadka ku sii daaya waa nin madax markii la sii daaya xadbuu tay geedkashadiisa waa soo qubaysta ta soo qubaysta u yidhi soo istaagu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxameda rasuulullah kadib waa kii nabiga la hadlooy rasuulka allow aniga xaajiyaan ayr marka laysoo qabanaya baytka ilaahay aan u socday baytka ilaahay aan u socday masii wata camalkaygii mase waa ka laabtaa sii wadu yidhi laakin tawxiid iyo sunno ku gudo isagaa ugu horreeyey talbiye saxa la galay baytka labayk allaahuma labay labayka laa shariika laka labay ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak markaas calaykum bisaabi war ninka ii shay qabta saasuta u fiiriyey ilyasid ah uu yidhi manaad leedihiin ilaahay baan ku dhaartay midka inkugu dambeeya ilaa uu tawxiidka qaatoo nabi maxamed raaco inaan wax qamardiihu inkaga imaahan yamaamo haddaan laabana cunuqabatayna inku soo roga gaal haddaan laabana markaan ya yamaamo ku laabto wallaahi cunuqabatayna soo roga waa taaba waayan carabtii waxay layihahdeen ninkaas ma taqaana wallaahi inaan biil noo imaahayn haddii la taabtay bal naga daaya horta tage sidii unta camalshiisi camalkiisii gutay uuna iska tegay marka maxalushaahidku marka waa maxay tiibaa lagu xidhay waana gaal taas maxay daliil cad u tahay oo qaci ah gaalka in muslimiintu masaajidka soo geli karaan laakiin laba shardiga leedahay yihahdeen culummadu shardiga koowaad waa in maslaxa loo arko maslaxadda maxaa ka mid a qur-aanka ha dhegaysto qur-aanka ha dhegaysto ilaa saddexdaas maalmood uu qur-aanka maqlaayo tumaama wakadalika sidoo kaleeto nin reer baadiyaa maalin soo galay masaajidka nin reer baadiyaa aa masaajidka soo galay sida xadiiska bukhaari buu wariyey markaasuu ratiyu watuu ku xirtay hataa ratiyu wata ha meeshuu ku xirtay lama sidi waxaas isagu ma yaqaan nabigu sala allahu calayh wasalam inta u yimid uu yidhi rasuulka allow islaamnimo iiga warran maxay tahay islaamnimo nabigaa u sharxay waa islaam waa islaam marka maslaxa ku jirta soo ma jeedi maslaxaa ku jirta marka sidaasoo kaleeto marka maxaabiistii la gadaayay beder waxa weeyaan waxaa yimid ninka la dhihi jiray jubayr mucim maqribka iyadoo la tukaayu uu nabiga dhegaystay sababay u noqotay salaadii suuratu dur al akrinayay salaada dhexdeeda nabigu ku akrinayay sala allahu alayh wasalam salaadaas tiradii lagu akrinayay dhegaysigu dhegaystay inuu islaamay sabab u noqoto markii dambe waa markii ugu horreeyo xaqa qalbigiisa galay marka haddii maslaxo loo arkaa lasoo geli karaa gaalka masjid masaajidka waa lasoo geli karaa caama hadda hadii lasoo geliya iyadoo maslaxad loo arko waa isla qayliya ha gaalo gelshay leeyi nabi maxamed a ku xidhaybe ko shardiga kale waxay tahay in muslimiintu soo geliyaan maxaa la diidaa gaal xumo waxa weya joornaalaysta inuu iska soo galo masaajidka maya gaal xumo taasoo kale maaha waa in ciidanka muslimiinta uu kusoo galo oo muslimiintu soo geliyaan laakiin gaal xumo iska socda iskama soo geli kara masaajidka waa in labaad shardi maslaxa inay ku jirto iyo in muslimiinta ciidankooda uu kusoo galo labadaa shardi haddii la helo waa la soo geli karaa haddaan lahayn maya laakiin masjid aan la geli karinaa jira sida imaamu shaafici iyo keyrkiisa ay ku tageen waana qur-aanku siduu tusaa oo waa maxay masjidulxaraamka kan maka ku yaalla kaas gaal looma ogola hale aayad qur-aana si gooniya u sheegtay inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada saasaa rabbulcaalamiin mushrikiintu waa najaas yaysan u soo dhowaan masjidulxaraamka ilaahaa yidhi marka masjidulxaraamka kuma jiro taasna waa daliil kale oo cad marka masjidulxaraamka kuma jiro wa canhu can abi hurayrata radia allahu canh abu hurayre ayaa laga wariyay ana cumara radia allahu canhu cumar ibnu khadaab mara waa soo maray bixasaan xasaan ibnu haabit yunshidu xaalo uu ku geegaanayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa xasaan ibnu haabit oo masaajidka dhexdiisa ku geegaaraya ama ku gabyaya ayuu soo maray cumar fa laxada ilayhi ishu xaggeedu ka milicsaday laxada waxa la dhaha isha ilqooraadka ama ilyarta meeshaas marka qofka laga fiiriyo xoogaa il kululu ku fiiriyo fa qaala xasaan wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu mid ku geegaara masaajidka dhexdiisa walxaal fiihi masjidka uu ku sugan yahay man qof huwa isaguba khayrun ninka kaa qayr badan mutafaa caaisha igu gubaysa nin kaa qayr badanoo joogaanba ku geegaari jiray marka nabigu ula jeedaa sala la ala sl manaha nabigoo joogaan ku geegaari jiray taas waxay marka daliil u tahay masaajidka dhexdiisa in gabay qof ku geegaari karo waa ku gabyi karaa oo maxaa la samaynaya xadiis diidayaa soo arooray xadiidka waxa weeyaan camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi nahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam can tanaashudi lashcaari fi lmasjid nabi muxamedaa diiday in gabayaaga lagula geegaaro masaajida gabayada in lagula geegaaro masaajida nabi maxamedaa diiday sala allahu alay slam abi daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja afartuba waa wariyay axmed waa wariyey imaam tirmidi wuxu hi xadiis xasan nabigaa diiday in masaajida lagula geegaaro gabayada xadiiskan haabitka oo saxiixa bukhaari muslim wariyeena wuxuu leeya nabi ninkaa mid kaa qayr badanoo joogan ku geegaari jir culimmadu waxay dhahan waa la jamcina waana iswaafaqayaan waxa weeyaan gabayada islaamka lagu ammaana islaamka lagu difaaca diinta loogu gargaaraa waxa weeyaan kuwa culumta shareicada ah oo culum shareeco ka hadlaya kuwaas waa kuwa la ogolya kuwa la diidayana waa kuwa jaahiliga kuwa jaahiliga iyo qabyaalada iyo faantanka qabaa'ilka iyo balaayada ka hadlaya waxaas wey ila gabayadu waa labadaas labadaas wey kuwaasaa la diida waxaana inay saas tahay kutusaya waxa weeyaan oo fahamkaas sidaas iyo fahamkii saxaabada cabdullaahi bn mascuud sanad saxiixa waxaa uga sugnaaday inuu yidhi idaa ra'aytumu shayqa yunshidu shicra daad aragtaan oday geegaaraya oo ku geegaaraya fi lmasjidi yowma aljumuca wayadkuru ayaama aljaahiliya oo sheeg sheegaya maalmihii gaalnimadii hore reer hebel maalintaa saas u galnay oon saas u galnoo gabawarnay uley wuxuu ka sheekaynaa jaahili maalin laba qabiil seelahan oo isgumaadeen kaasoo kale haddaad aragtaan uu yidhi cabdullahi bn mascuud faqracuu ra'sahu bilcasa madaxa ul uga garaaca halkaas madaxa ka tuma hele shaydaana ku jire ninka oo masaajidkii la soo galay qabaailkii gabayadu isku tiriyeen gabayadii qabaailku isku tiriyeen nin masjid ka dhex sheega ka waran marka kaasaa kutusaa waxaa la diidaa waa gabayada jaahiliga iyo xaaraanta iyo qurunka iyo faanka iyo waxaas ka hadlaya gabayga la ogol yahayna waa gabayadaas waxa weeyaan islaamka loogu gargaaraya gaalada wax looga sheegayo ama culumta shareecadaba hadda oo dee maanta culumtii shareecada ayaaba waxa weya lagu dabdiyo naxwadiya gabay laga dhigay oo sarfigiya laga dhigay oo balaaqadiya laga dhigay oo cilmumustalaxiya laga dhigay oo usuulu fiqigiya laga dhigay oo culumtiiba lagu dabdiiba marka gabayadaas culumta shareecada u khidmaynayda ah waxa weeye fiqigiya laga dhigay kuwaasoo kaleeto way kuwa la ogolyahay kuwa la diidana kuwii jaahiliga wallah subxana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed